waxaan galnay shir laba geesood ah oo labada ra-iisul wasaare iyo wafdi ay kala hogaaminayaan dhinacoodana uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda wasiirka waxbarashada wasiirka tacliinta sare wasiirka iskaashiga caalamiga ah dhinac ayagana ay ka mid ahaayeen wasiirka waxbarashada wasiirka arrimaha dibadda safiirka soomaaliya u fadhiya dalka masar iyo xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda shirkan waxaa looga hadlay arrimo badan oo ku saabsan sii xoojinta xiriirka labada dal oo ay ka mid ahayd sidii loo kordhin lahaa waxbarashada iyo scholarshibyada wadankan masar ugu deeqdo soomaaliya waxaa ka mid ahaa isu socodka iyo dadka soomaaliyeed caafimaadka ganacsiga iyo wixii la halmaala waxaa socon doona shirar isdaba joog ah oo gudaha loogu galayo laguna la faguraayo arrimahaas booqashadu waxay ahaan doontaa saddex maalmood insha allah kadibna waa soo gabagaboobi doontaa